haatana kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwacan
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington toddobaadkana barnaamijkeena caweyska qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah markii la ogaaday waxay heshay lacag gaadhaysa boqol iyo lix iyo siddeetan kun oo dollar waa haweenay muddo dheer iska biishanaysay amaba qaadanaysay lacag ay dowladdu u soo diraysay ayadeed oo dhimatay waxaa kaloon idii hayaa aynu caawana ku wada caweyn doonaa gedideer muxuu caalafe gacal ooman kala raraysna geed ku kala xiray
xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaad sidoo kale maqli doontaan iyadoo caawana inala caweyn doono abwaan cabdiraxmaan xaaji heesid xaqaafiyadooda bimacnaa xa ah ta'na ah dha'na ah oo xarafkaa tiraa heestu waa dha hadaa tiraa noqonaysa waa xa hadaa tiraa noqonaysa waa yurugeeye cabdishabaar alkhaliiji
barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal warbaahinta dalkan maraykanka ayaa si weyn u qaadaadhigaysay sheeka dadka aada uga yaabisay taasi oo ku saabsan haweenay muddo dhowr iyo toban sanno ah lacag ka qaadanaysay dowladda maraykanka kadib markii ay qarisay dhimashada ayeydeed oo lacagtaasi ay dowladdu ku siinaysay haweenaydaasi sheekadan oo sidoo kale baadhitaankeed oo ay qaadatay muddo ku dhow sanad iyo badh ayaa qof kastaoo maqla gaar ahaana dadkii deriska la ahaa haweenayadase ku keentay la yaab iyo weliba afkala qaad bal haddaba aan soo dhoweeyey cabdixaafid cawil ismaaciil oo inoo haya sida ay haweenaydaasi ku fashilantay iyo weliba hanaanka ay ugu suurto gashay inay u qariso ayeydeed oo iyaduna lama filaan noqotay aad iyo aad baad umahadsantahiin cabdixakiin waagaag bal sheekadan dabcan de waynu ognaho maraykanka maalmahan ugu dambeystay aad baa loo qaadaadhigaya warbaahinta aad uga hadlaysay dad aniga dhegaystayaashaba aad nooga waranto bal si sheekadan u dhaha horta cabdixakiin oo sheekadan waxaan ku bilaabaya inaan waxoogaa horta fahansiiyo guud ahaan wadamada reer galbeedka oo dabcan dalkan maraykankuna ku jiro dadku marka ay waaweynaadaan carruurta ay dhaleen iyo carruurta ay iyada u yihiin inta badan horta waxay geeyaan meelo dadka lagu hayo oo halkaasay kaga warhayaan oo toddobaadkii mar ama laba ay ugu tagaan se waxaa jirta in dadka qaarkood ay dee ayeydood iyo awoogood iyagoo ay iska korsadaan ay guryaha ku hayaan marka waxaa jirta in gabadh degan gobolka balsafiniya ay haysay islaan oo ayeeye ah islaantii ayeyada ahayd ayadu ka warhaysay dhaqaalaheeda ay ka warhaysay lacagtii howlgabka ahayd ee markii islaantu berigi hore shaqayn jirtay usoo dhacaysay ay waxoo dhan ay ka warhaysay balse islaantii markii ay xijaabatay aanay cidna u sheegin oo ay intay meel adigu de geysay ay hawsheedii iska sii wadatay waa gartay marka islaanta kale da-deedu imse jir bay ahayd se intay intay ku gaadhay waxa ay ahayd toddoba iyo sagaashan jir markay islaanta xaqa u yihin boqolkii waxba uga dhinaan saddex sano boqolkii waxba ugama dhinayn waa hagaag markaa sida islaantan u qarisay ee ugu suurto gashay inay muddada intaa leeg ay ku qariso gaarigeeda ayay ku qaaday islaanta markii dee xaqa u yimi intay go-yar ku duuduubtay xagga dambe ku ridatay boqol meel meel u jirta guriga ay degan yihiin meel cidlaah guri cidlo ah ayay talaagad ku riday waa iska soo noqotay islaantiina de halkeedii hawsheedii de ay iska joogto lacagteedii howlgabka ahayd iyo wixii dee caadi ahay nolol maalmoodkoodii ayay dhowr iyo toban sannadood iska wadatay markaa dawladdii iyo dadkii lacagtan bixinaya waxay u arkayeen islaanta inay nooshahay oo lacagtii bay iska soo dirayeen lacagtii bay gabadheena qaadanaysay si fiican waxaana jira inta badan qaar baa boqolkiiyo iska dhaafa marka waaba dhici kartaa in dee boqol iyo toban boqol iyo dhowr iyo toban waxaa laga yaba dad badan oo soomaaliya inay isweydiiyaan oo islaantu haddii ay dhowr iyo sagaashan ku dhimatay dhowr iyo toban sannadoodna inantan ay iyada u tahay lacagta qaadanaysay islaamta cimri dheera dee marmar waa ugu dhacaa dadka qaar marka lagama warhelinba marka cabdixafid ma la ogyahay lacagta intaa laga qaadatay lacagta muddada intaa laga qaadatay amaba xadiga leegtahay inuun ma laga hadlay ama ma la sheegay cabdixakiin oo dhowr iyo toban sannadood ayay dee gabadhani jiif oo jaqa ku jirtay oo ay dee lacagtan iska cunaysay markii la ogaaday waxay heshay lacag gaadhaysa boqol iyo lix iyo siddeetan kun oo dollar oo markaa laga bilaabo labada kun iyo kowda ilaa iyo labada kun iyo tobanka ayay intaa inta udhaxaysa ay islaanta ku qaadatay waa sagaal sanoo keliya laakiin dee wakti badan ay islaantu talaagada ku jirtay marka shan iyo toban sanana de maxaad umalay in badan bay ka badnaanaysaa
cabdixafid arrinka cajiibka waxa weeyaan shan iyo toban sana qarinaysay lacagtan iyo adduunka qaadanaysay way waday sidee lagu ogaaday dawladdu say ku ogaatay horta cabdixakiina waxaa jirta meelo badan oo iska dadkeenna aan ka suurto gelin ayaa waddamada reer galbeedka ka suurta gasha dee islaan dee ayeeye ah oo guri lagu hayo iminka dalka deegaanadayna haddaad aragto dee dadkiibaa soo booqanaya mid ay habrartaa soo eegaya mid ay awogu taayimanaya waa laga warhaya laakiin xaggan waxa weya dadka qaar baa haydaaran waxaa laga yaabaa inaan ehelada islaantaasi qof keliyiba xitaa inaanu ka soo booqanba oo inay islaantu nooshahay iyo inay gabadhan weli haysa iyo xaalkeeda iyo shaqa u tallaba aanay ahayn tallaagadii iyo meeshii ay ku qarisay ayaa laba dumaray gurigiis yidhahdeen iibsada dee dhowr iyo toban sannadood garanaysaa dee tallaagad meyd ku jiray oo dee aan dawooyin iyo wax la marine islaantuna waa milantay waa baaba'day waa la waayey laakiin waxay dareemaan cabdixakiinow in meeshan shaki ku jiro in jidad mayd iyo adugu xun ay si yihiin shaki baa galay dumarkii booliiska ayay waceen booliiskii meeshii waa yimaadeen waa la arkay dhowr iyo toban bilood shan iyo toban bilood ayay booliiska ku qaatay inay horta ogaadaan in waxaan meeshan qof mayda uu mar ooli jiray dee waa taqaanaa nimankana iyo dee technologiyada iyo dee iyo aqoontooda dee sida xadhigba xadhig ugu soo xidhaye ay dee tayri waxyaabaha qosalka waxaa ka mid a gaadhiga meesha maray ayaa mararka qaarkood dhulka tayrkiisa yacnihi calaamadiisa raadka ayaa lasoo helaa deetana waxa la ogaadaa taayiradaa shirkadda samaysay deetana waxa la ogaadaa gobolkaa inta gaadhiga laga iibiyey markaa nimanku siyaabo dee kala duwan oo aadabay wax u helaan adugu waxay socotaba raadka wuxuu soo galay inantii haysay islaantii haysay inanta waayeeda ahayd iyadii markaa la xidhay iminka oo la qabtay ugu dambayn cabdixaafid haddaan ku weydiiyo iyadii ma hadashay ma sheegtay sababta waxaan ku kalifaynay ayadeed qariso lacagta intaa leego dee dabcan de musuq maasuqa amaba qalad ay dawladda ka qaadato muddada intaa leeg
ha way sheegtay waxa ay sheegtay in ay lacagta u baahnayd in ay guri ay iibsatay ay lacagtiisa ku socotay dee adigan ka warhayo wadamada reer galbeedka guri baa la iibsanaya laba boqoloo kunahoo waxbaa iska fuulayo oo magarasa oo saddex boqoloo kun buu iska tegaya mortgage baa la yidhahdaa markaa marka inay mortgagekii iskaga bixinaysay aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi inala wadaagayey bal inta aynaan xubinta hal abuurka u gudbin aynu markana ku wada nasanno codka fanaanka xasan aadan samatar
god wuxuu ku kala riday laba guur iskooga geerida midgeriyo shaqani muxuu gabay laba guur shawada jecel god muxuu ku kala riday laba guur iskooga geerida midiriyo gedideer muxuu caalaqe gacal oo man kala raraynaa geed ku kala xiray gedideer muxuu caalaqe gacal oo man kala raraynaa geed ku kala xiray maxasamirka gaaxda nasiibgaabiyaa dilay isnaara gaariwaay maxasamirka ka gaahda nasiibkaabiyaa dilay isna gaari waay godob qaaday waayuhu annaa goni may dhigay gabaahi maygu furay godob qaaday waayuhu annaa goni may dhigay gabaahi maigu furay geryaas maku ambaray sumaygadeedi gorayoy gabalkuda sumaygadeedi gorayoy gabalkuda
aad iyo aad ayaan dhegaystayaal uga xumahay inaan idiin dhammaystiri kari weyna heestaasi codkiisa inagu soo gaarsiinayey fanaanka xasan aadan samatar haatana dhegaystayaal aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale ee barnaamijkeenna caweyska washington markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysigii ay magaalada hargeysa kaga qaaday waryahayaga sagal mustafa xasan nuur abwaan cabdiraxmaan xaaji oo ah sidoo kale guddoomiyaha kooxda xidigaha geeska isagoo abwaan xaaji qaybtan caawana inagula wadaagi doona qaar ka mida heesaha curiyey ee u dhaca hanaanka tidcanta loo yaqaano waxaynanu dhegaystayaal waraysiga kasii ambaqaadi doona halkii toddobaadkii hore oo inoo taagnaa waxaa jira qaab ka duwan heesaha qaabkii loo samayn jiray oo loo yaqaano tidcan ama heesuhu ay ku dhammaato xaraf isku mid a ma jiraan heeso aad ka samaysay qaababkaasi tidcanta ha sagalay way jiraan horta hanaanka tidcanta la yidhaahdaa waa asal ahaan waa qaafiyadda carabta oo xagga dambe inay isaga wada ekaato wakti sii horreysay baa waxaan daawaday waraysi fanaanka cumar aadan sheekha iminkaan idhaahdo oo ka sheekeynaya cumar macalin oo u sameeyey heestii ugu horreysay systemkana oo sadrigamaad gelin lahayd suuban mise socobaad odhan lahayd saacan heesta tiraahda oo in xagga dambena laga simi karo qaafiyaddii iyadoo loo ilaalinaya xarafraaceen markaasay igu dhalatay inaan isku dayo way jiraana heese badan oo isku qaab ku dhammaanaya heestii ugu horreysay aan ku bilaabay macaa hilaacba qaada xarafkeedu waa na waxay ku dhammaataana waa na ifka noolaha ku sugan nafle adiga kula siman naawilaada maan filan naruradiiyo jaaha furan naxariistaiyo jacaylka badan nasteexadiiyo wanaagga bilan adduun noloshiisa wacan nagaashaada igu filan korkaaga nalbaa sudan dayaxa nuurkiisa shidan nimcooy adigaa ka dhigan faadumaybu halkaa ka dhigay fanaanku nimcooy adigaa ka dhigan niyadiiyo maanka culan nabdiga adigaa ku qoran mudayga adigaa ku mudan naftan xaggaaga u diran mugayl cishqibaa ku furan nasiibkana rabbibaa u maqan ee jacaylka nacabkiisa badan naxligiiyo warkooda daran nacam weligaaha odhan intaaqana hayga filan waa waxay ku dhammaanaysaa dhammaanteed na
ifka noolaha ku sugan nafle adiga kula siman nawilada maan filan filan korkaaga nalbaa sudan diyax nuurkiisa shidan faduma adiga ka dhigan adduun noloshiisa wacan nagaasho aday igu filan filan
waxaa jirtaa heesta cirra qaado oo ah heesta keliya naftayda aanu sameeyey hilashaa laydhaa so bay ku wada dhammaataasay u dhantay nafiyo hadimada ka dhowrso guushana hilinkeeda beegso tallaabada halkaad dhigayso horteeda bal aada u fiirso rajada hubaal ku doorso runtana hilinkeeda beegso haddaad hadal iga maqlayso haweenka mid aad tabayso hankaaga sharaf ku raadso
mafyahayadimada ka dhowrso guushana shana marinkeeda haybso tallaabada halkaad dhigayso horteeda balaad fiirso tallaabada halkaad dhigayso horteeda balaad fiirso rajada hubaal ka doorso runtana ilinkeeda beegso hadaad hadaliga maqlayso haweenka midaad tabayso kaaga sharaf ku raadso haweenka midaad tabayso kaaga sharaf ku raadso rajada hubaal ka doorso runtana ilinkeeda beegso hadda hadaad adaliga maqlayso haweenka midaad tabayso kaaga sharaf ku raadso haweenka midaad tabayso kaaga sharaf ku raadso markaad markaad hindiisa qorshayso halkaad geediga furayso si aad hirashada u dhabayso hawshaada hawshaada hawshaada dadaal ku fiirso hawshaada hawshaada hawshaada dadaal ku fiirso markaad markaad hindiisa qorshayso halkaad geediga furayso si aad hirashada u dhabayso hawshaada hawshaada hawshaada dadaal ku biirso hawshaada hawshaada hawshaada dadaal ku
waxaa jira filaa hargeysa larkiiyo xiisaha lalaaya ya bay ku wada dhamaataa larkiiyo xiisaha lalaaya lahashamaanka lulmanaya jacaylkan laabaha lulaaya adoo kaladanooladaaya laydhii hawada leexaysanaya aniga lurkaygana libaysanaya suniga leelkii lalmanaya ilaahi bal maxaa iluraaya waxaa kamida hesdheeqaado san ku wada dhamaata dhigaanigan hawaysan darta caashaqa hanuunsan hankiiyo dooqaa ku raacsan waxaa ka mid ah heesta tabasho cabdihani iyo asmaloof dunya waa dhigashada bay ku wada dhamaata dunya waa dhigashada dirsi waa dhugashada diirku waa dhalashada dadna waa dhaqashada ana doorkan xirashada ya doondoonka lahashada durbamaanku jamashada dumaystiyo gocashada maladiida hafashada wadanaynta xeebashada iyo doorkan xilashada waxaan haniyo damqashada ugu doorta xulashada way fara badan yihiin ilaahaasaan ka xusi karnaa oo heeso yurub qaada jira oo tidcana waxaa jira xamda kuweyn jacay hadafkiisu laabay oo ya ku wada dhamaata heeso badan oo qaarkood iminka aan hilmaami karno laakiin qaabkan u samaysan waxaa jiraba qaar iyaguna kasii duwan oo ah markii hore waxaynu isku darayna qaafiyad soomaaliya iyo qaafiyadda carabta laakiin inaan laba qaafiyood ama saddex qaafiyood isku darno tusaale waxaan usoo qaadan karnaa hees saddex qaafiyadooda bimacnaa xa ah ta'na ah dha'na ah xarafkaa tiraa heestu waa dhaxdaa tiraa noqonaysa waa xadaa tiraa noqonaysa waa yurubgeeniyi cabdishabaal alkhaliiji waa heesta xoobkii dhaayaha tahay xayndaabi dhowrayaa tahay isna u leeyahay xilo dhowrsan baa tahay xaas dhaqashalaa tahay dhan kastaba xul baa tahay dhan kastaba xul baa tahay waa dhawaa saddex qafiidood
bal xalaalaba dhar xariir abaad tahay dhool xaareed labaad tahay dheer xayaab labaad tahay xaad dhaqashalaa tahay ilaa dhowrsan baad tahay xuraal caydhabaad tahay dhan kastaba dhan kastaba dhan kastaba xulbaad tahay dhan kastaba dhan kastaba dhan kastaba xulbaad tahay xaadtaqashala tahay ilaa dhowrsan baad tahay xuraal caydhaba tahay dhan kastaba dhan kastaba dhan kastaba xulba tahay dhan kastaba dhan kastaba dhan kastaba xulba tahay
ee wa way way waanay tiro badan yihiin qaar laba ay way jiraan oo ee, foosiyafanka ee, asiqaada jirta oo m- ha'na ah ma'na ah haye oo laisku dhex daray haa maxay suugan noqonaysaa markaa heesaha isku waa dhex laba jira magac ma loo qaafiyid sameeyey midtuna kale waa laba qaafiyad libe noqonaysa tii imika saddex qaafiyad le qaybo kaloo waraysiga ka midana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda guud ahaana toddobaadkan intaasaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
xidig dhalaalayaa tahay dhammaan loo xishaa tahay dhabta